magaalada muqdisho maanta waxaa ka furmay shirweyne qaran oo looga hadlayo amniga iyo xasilinta wadanka guud ahaanba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa furay shirkan waxaana ka qayb galay khubro dhinaca amniga ah culamaa udiin iyo saraakiil ka tirsan amisom wariyahayaga magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho shirweynahani oo si rasmiya oo u furay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soco doona muddo afar maalin ah waxaana ka qaybgelaya qaybaha kala duwan ee bulshada sida culamaa udiinka waxgaradka haweenka aqoon-yahanada saraakiil ka socotay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom inta uu socdo ayaa waxaa looga doodayaa sidii amniga lagu sugi karo cabdikariin xasan guuleed wasiirka amniga qaranka ee dowladda soomaaliya ayaa ugu horreyn ka hadlay ulajeedada shirkan ujeedada marka shirweynaha oo aan rabno ugu dambaynta inay kasoo baxdo waa laba qodob qodobka koowaad in la helo istraatiijiye amni oo damaano qaada sidii dalkaani xasilooni iyo nabad dhamaystiran oo buuxda loo heli lahaa waxaan kala jeedaynaa marka dadka shirweynaha kasoo qaybgala dhammaan qaybahooda kala duwan in maalinta shirweynaha la xirayo aragti buuxda iyo fikir buuxo oo istraatiijiyada isku aadan oo dadka aqoon-yahanka ahoo ilaadalkaho loo sii qaban doono inay arrintaas ayada ah kasii shaqeeyaan tilmaam u noqon karta inay halkan ka soo baxdo insha allah tacaala sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho genaraal xasan maxamed xuseen oo loo yaqaana mungab oo isaguna ka hadlay shirkaasi ayaa waxa uu sheegay inay muqdisho sharaf u tahay in shirweyne looga hadlayo amniga lagu qabto waxaad ku soo dhowaataan muqdisho oo maanta ah meel nabad ah oo nolol ka jirto dadkeedii ay dib ugu soo laabanayaan kana socdaan mashaariic horumarineed oo ballaaran muqdisho waxaa sharaf u ah iyo bulshaweynta soomaaliyed ee ku dhaqan caasimadda dalka inay martigeliso shirkan oo lagu qab ku qabsoomo shirkan qiimaha badan ee xilli muhiim ahna kusoo aaday hadda waxay daliil cad u tahay muqdisho inay soo ceshatay maqaamkeedii in muqdisho ay gudan karto dowrkii ay kaga jirtay soomaaliya mar haddii ay tahay hooyadii gobolada dalka batuula sheekh axmed gaballe guddoomiyaha haweenka qaranka soomaaliya oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa iyaduna sheegtay in haweenka iyo dhallaanka ay u baahan yihiin in waddanku uu u helo amni haweenka soomaaliyeed oo oon fara badan u qabay amniga iyo nabadda oo carruurtooda ku waayey oo raggooda ku waayey oo walaalahooda ku waayey oo naftooda ku waayey oo sharafkii ay lahaayeen ee gabarnimo ku waayey oo ku dayacmay adduunka iyo xuduudaha iyo dalka gudihiisa sababtoo ah waan qiiraysnahay waxaan u qiiraysnahay culays fara badan oo aan la soo koobi karin iyo tiiraanyo xanuun badan ayaa ku dhacday gabdhaha soomaaliyeed oo waayey qarankii ay ku hoos xarragoon jireen oo ay ku hoos noolaayeen waxay noo tahay nasiib in maanta ay soo noqotay nolosha soomaaliya oo laga hadlaayo sugidda amniga ma aha amnigi amnigii waa bilowday laakiin sidee u sugnaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbaddii ugu dambeysay shirkaasi ee lagu furayay ka hadlay ayaa waxa uu sheegay caqabadaha hortaagan amniga soomaaliya caqabadaha jiro ee amniga hay-adaheenna amniga iyo ciidamada amniga haysto waad garanaysaa dhaqaalo darri wax walba dhaqaalay ka rakmaan qalab haddaa rabto inaad beesa haysataa tababar inaad geshid haddaa rabto inaad beesa haysataa caafimaadka askariga haddaa rabto inaad sugto waa inaad beesa haysataa dabcan xuquuqdiisii iyo mishaarkiisii iyo wixiisiisi waa in dhaqaalo loo helaa dhaqaalahaasi waxaan rabaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed ilaa maanta ilaa maanta shilinka aan ku meel maraynaahi waa shilin dadka soomaaliyeed ay leeyihiin dowlado saaxiibo ah oo aan aada iyo aada ugu mahad celinayno boqol kiiba boqolaa jiro qalabay na siiyaan qalabna s baabuuray na siiyaan maxaan ku irahdaa combyuutaray na siiyaan dayactiray noo sameeyaan qalabkaasayna siiyaan inkind afka qalad waxa lagu yiraa ayayna siiyaan laakiin baabuur haddiina la siiyey shidaal in lagu shubou rabaa soo maha hadduu hadlaaba in la dayac tirou rabaa qoray in la saaruu rabaa wiilal caloosha u buuxdo oo baa-aan gaajoonsnayn oo maxaan ku dhahdaa qalabaysa inay fuulaan ay socdaan ay shaqo ku qabtaanaa la rabaa waa dadka soomaaliyeed midda u taallo oo ilaa iyo haddana in badan oo ka mid a ay qabteen way qabteen dadku lacagaha dadka ay bixiyeen ayaa intaas ay ku suurto gashay weli waa la wadaa ugu dambayntii shirkaasi ayaa waxaa heeso qiiro geliyey dadkii ka soo qayb galay ka soo jeediyey hoballada qaranka ee waaberi waxaana si gaara uga dhex muuqday abwaanka soomaaliyeed maxamuud cabdulaahi sangub hibe maxamed guddoon hibe nuura iyo fanaanka maxamed axmed qoobaal iyo hoballo kale
wartiyeedma kuura taariikh la soo maray sheekaa baxdiise camar waa camar waa makaaba Thank you.
axmed xasan colaad v o a muqdisho
haddaba muxuu shirkani ka bedeli karaa xaaladda amniga ee haatan ka jirta soomaaliya su-aashaas iyo kuwo kale ayaan hordhigay xasan sheekh nuur cali oo ka mid ah khabiirada ka qaybgalaya shirkan islamarkaana ku takhasusay arrimaha amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda wuxuuna ku jawaabay xaaladda hadda jirta shirka waxaa ka tusaya sida aad la socoto dalka soomaaliya soddonkii sano ee lasoo dhaafo wuxuu ahaa dal rabshado iyo dagaal iyo mataqaana khilaafaad siyaasadeed ay ka jiraan marka waxaa la doonayaa arrinkaasi si loo xaliyo oo khilaafaadkaas iyo dagaaladaas iyo mashaakilkaas masa- loo xaliya mashaakilkaas dadka soomaalidu inay isku yimaadiin oo ay ka wada hadlaan dhibaatada jirta iyo sidii looga bixi lahay waaya marka xaaladda hadda joogta markaan usoo noqonno xaaladda magaalada muqdisho waad la socotaa amnigeeda tan wadanka waad la socotaa ee deegaanada laga qabsanayo al-shabaab awoodda dowladda sida loo fidinayo dadku waxay rabaan wax isbedel degdega ku sameeya xaaladda amniga duruuf iyo duruufta meelaha ay ku nool yihiin marka muxuu ka bedelayaa shirkani duruufta amniga xilligan jirta horta eh, eh, shirkani eh, waxaan rabaa inaan in yar kuu saxo shirkani kuma shaqo laha ama si toosa focus uguma aha howlgallo socdo oo dawladdu ay samaynayso iyo dagaallo socdo shaqo kuma laha iyo koox gaara shaqo kuma laha waa mid guud oo comprehensive ah comprehensive marka aan ka hadlayno waxay tahay waa dib- yacni amniga oo loo dhigayo qaab ah dib u dhiska dalka oo kaleeta waayo yani waxay tahay in uu inv- involve uu ku ahaado arrimaha siyaasadda arrimaha mataqaana geed socodka nabadda arrimaha dib u heshiisiinta arrimaha dhaqaalaha societyga isu kelideeda isu isu dowladda dadweynaha soomaaliyeed meelaha qaarkood wuxuu geli karaa xiriirka aan la yeelanayno mujtamaca caalamka ee nala jooga kuwa diriskeenna ah kuwa naga fog marka kaas haddana wuxuu geli wuxuu geli doonaa haddana environmentiga iyo ilaalinta kheyraadka dabiiciga ay soomaaliya leedahay sida kheyraadka badda oo kale waa laga hadli doonaa of course waxaa kale tahay in laga hadlo mataqaana iyadana ee ee ee guud ahaan sida dadka soomaaliyeed oo kala maqan laysugu keeni lahay waxaa kaleeto oo wasiirka amniga oo meesha ka hadla uu sheegay in laga sugaayo shirkan waxyaabaha kasoo bixi doona inay kamid ahaan doonaan waxyaaba loo kaalmaysan doono in reforming lagu sameeyo security sector ama in dib u habeen lagu sameeyo hay-adaha nabadgelyada qaranka laakiin sida loo sameyn doono iyo qaabkay wax u dhici doonaan waxay ka dambeyn doonaan shirkan iyo marka ay wax ka soo baxaan shirkan sida ay dawladdu u akriso waayahay su-aasha ugu dambeysa kalsooni intee leeg baad ku qabtaan shirkan inuu miro dhalo Ee, haruun guud ahaan waxa ay- waxay tahay inaan kuu sheego anigu dalkan waxaan ka maqnaa toddoba iyo toban toddoba iyo toban sanaan ka maqnaay laakiin hadda waxaan joogaa hal sano iyo baraan joogaa halkaas sano iyo barkaas aan muqdisho joogo isbedelka dhacay haddaanan joogi lahayn ee la igaga sheekayn lahay ma aha mid aan aqbali kari lahay ama aan rumaysan kari lahay marka waxay tahay rajada aan qaba waxay tahay guud ahaan dalka soomaaliya waxaa ka socda isbedel dalka soomaaliya wuxuu u jihaystay dhanka nabadda waxaan tegay puntland waxaan ka bilaabay gaalkacyo waxaan ku tegay boosaaso haddana boosaasaan ka soo laabtay waxaan soo maray haddana gaalkacyaan ku imid waxaan tegay somaliland waxaan ka bilaabay berbera waxaan tegay boorame haddana boorame waa kasoo bilaabay haddana waxaan ku tegay berbera hargeysa waa tegay markaad fiirisid guud ahaan soomaaliya waxaa muuqata ifafaale iyo rajo waxaa la joogaa xilligii lahaanshaha dalkan ama ownershipka dalkan loo- dib loogu soo celin lahay gacantiisa oo go-aanka dalkan laga gaarayo ay qeyb ku lahaan lahayd gabadha soomaaliyeed ee riyaha ku ilaashanaysa caluula ama qandala iyo boorame iyo maxaan ku idhaahdaa dhoobley iyo jowhar iyo kismaayo iyo mar waa gartay laakiin deegaanada aad ii sheegteed martay deegaanada hadda am- dhibaatada iyo amni daradu ka taaganta ma dhibaatada iyo amni darada waxaa ka taaganta muqdisho muqdisho ilaa baydhabo baydhabo ilaa kismaayo marka ka waran taas iyada okay fine waxay waxay tahaa dalka soomaaliya dhibaatadu dibidiisa isku hal mar hal meelna kama bilaaban isku hal meel kaa bilaabatee marba meel bay ka bilaabanaysa gabadha baan imika sheegta marbay nabad marbay nabad ahaayeen ayadoo hargeysa iyo burca ay ololaayaan marka dhibaato ma laha dhibaatadii kasoo bilaabatay waqooyiga soomaaliya ayaa koonfurta u dhammaanaysa dhibaato ma laha xalka waa la gaari doonaa dhibaatadan socotane waa of the political process waa koritaanka dalkan dadkan waxay leeyihiin soomaaliyeed saddex identity ama saddex afkarsiimay leeyihiin mid waa waa- mid waa inay yihiin inay qaran soomaaliyiin oo ay- oo ay yihiin somali nation mar waa inay yihiin muslim ay yihiin mar waa inay yihiin beelo marka saddexdaas identity ayaa waxa ay ku qabaan waxa la yidhaahdo identity crisis oo sidii loo manage garayn lahaa oo beesha iyo qaranka iyo diinta sidii loosugu keeni lahay mechanismkii loosugu keeni lahay ayaa dalkaani ka qaldan laakiin hadda waxaa socda waxaa socda ee processkii waa final state waa meesha u dambaysay qarannimaa la siiyey dagaalay ku galeen faray u gubteen beelan beele beele u dag- ay- bay ahaayeen way ku dagaalameen faray ay ka gubteen hadda diinkay ku dagaalamayaan faray u guban doonaan wayna ka bixi doonaan sida nin waliba oo ku dagaalamay nationalism oo ultra ah oo xagjir ah ama ku dagaalamay qabiil oo xagjir ah uu uga soo u- uga soo laabtay oo caqligu ugu soo cusub uu ugu soo laabtay ayaa haddana dagaalada socda saasoo kale ay ku dhammaan doonaan waana final stage dalkaanina wuxuu geli doonaa nabad iyo barwaaqo iyo horumar dhibaatada soomaaliyana boqolkiiba sagaashan iyo shan waa xalisantay shanta dhimanna waxaan aaminsanahay sanadada soo socda inay xalisi doonaan xasan sheekh cali nuur oo ah khabiir ka faalooda arrimaha amniga qaranka iyo arrimaha dibadda wuxuu igu warramayey khadka telefoonka magaalada muqdisho halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america